war degdeg ah magacaabis xubnoo ka bannaanaaday golaha wasiirada ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markuu arkay qodobka sagaashan iyo toddobaad faqradiisa saddexaad ee dastuurka ku-meel gaarka ah markuu arkay qodobka sagaashan iyo toddobaad faqradiisa saddexaad ee dastuurka ku-meel gaarka ah markuu arkay qodobka sagaashan iyo siddeedaad faqradiisa labaad xarfaha a iyo ba ee dastuurka ku-meel gaarka ah markuu arkay qodobka boqolaad xarfaha a ba iyo ca ee dastuurka ku-meel gaarka ah markuu tixgeliyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markuu garowsaday baahida loo qabo in la buuxiyo xubnaha ka bannaanaaday golaha wasiirada wuxuu magacaabay qodobka koowaad xubnaha loo magacaabay xilalka wasiirnimo waxa ay kala yihiin xasan macalin xuseen wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta xasan cali maxamed wasiirka gaashaandhigga daahir maxamuud gelle wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha cabdicasiis cabdulaahi maxamed wasiirka tamarta iyo biyaha xamza saciid xamza wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka cabdifataax maxamed ibraahim wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta qodobka labaad xubnaha loo magacaabay wasiiru dowlayaasha waxa ay kala yihiin daahir cabdi cabdulaahi wasiiru dowlaha ganacsiga iyo warshadaha maxamuud maxamed bonow wasiiru dowlaha amniga qodobka saddexaad xubnaha loo magacaabay wasiir ku-xigeenada waxa ay kala yihiin isxaaq maxamed maxamuud wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo federaalka aadan isxaaq cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan iidaan yunis wasiir ku-xigeenka boostada iyo isgaarsiinta maxamed saciid cabdulaahi wasiir ku-xigeenka caafimaadka cabdirashiid maxamuud xasan wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya war deg deg ah ujeeddo magacaabis xubnaha ka bannaanaaday golaha wasiirada ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markuu arkay qodobka sagaashan iyo toddobaad faqradiisa saddexaad ee dastuurka ku-meel gaarhka ah markuu arkay qodobka sagaashan iyo siddeedaad faqradiisa labaad xarfaha a iyo ba ee dastuurka ku-meel gaarka ah markuu arkay qodobka boqolaad xarfaha a ba iyo ca ee dastuurka ku-meel gaarka ah markuu tixgeliyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markuu garowsaday baahida loo qabo in la buuxiyo xubnaha ka bannaanaaday golaha wasiirada wuxuu magacaabay qodobka koowaad xubnaha loo magacaabay xilka wasiirnimo waxa ay kala yihiin xasan macalin xuseen wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta xasan cali maxamed wasiirka gaashaandhigga daahir maxamuud gelle wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha cabdicasiis cabdulaahi maxamed wasiirka tamarta iyo biyaha xamza saciid xamza wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka cabdifataax maxamed ibraahim wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta qodobka labaad xubnaha loo magacaabay wasiiru dowlayaasha waxa ay kala yihiin sida tan daahir cabdi cabdulaahi wasiiru dowlaha ganacsiga iyo warshadaha maxamed maxamuud maxamed bonow wasiiru dowlaha amniga qodobka saddexaad xubnaha loo magacaabay wasiir ku-xigeenada waxa ay kala yihiin sida tan isaaq maxamed maxamuud wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo federaalka aadan isxaaq cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan iidaan yunis wasiir ku-xigeenka boostada iyo isgaarsiinta maxamed saciid cabdulaahi wasiir ku-xigeenka caafimaadka iyo ugu dambayn cabdirashiid maxamuud xasan wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka fikratadan waxaa ku saxiixan mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya